bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiinimo faylaah welibaa ka dhawaasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada ee idaacadda raadiyaha baydhabo hamiin fayda dhegaystayaal welib waa hamiinamaa sabtaatuu axadnaha galaayta taariikhduna welibaa ka beegantaa tumiisyeedka bili sagaalaad ee setembar sannadka lamadu kun iyo labaatii kowda dhegaystayaal ugu qodobada barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysada idaacadda raadiyaha baydhawaasin gudbii doonnaa haddii ilaaha raallo ku nagdiisiin dhugunsuu doontaan weliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen weliba xafiisyay kulunku luweelliday xubno ku dararay guddiga xaqiijinta qoondada bilaanta boqolkiiba soddon ee golayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya may kuwada hadaleen barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii laaraa luku nagada saasoo kale barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo hamiinimadan weli haasin gudbii doonnee xaflad lakashaaciya iyo furitaanka jaamacadda horseed qaybtiya baydhabo yalka qobodi magaalada tanbaydhaba wasiir iyo xildhibaano ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed yaa ku qiybgeliya munaasabaddaas welibana bogaadin injeedina maamulka jaamacadda weliba ardayda markaasiyo baaqan direen oo sannadkan akabata dugsiyada sara saasaatou dhegaystayaal barnaamijka dabagalka wararkii waraysa idaacadda raadiyaha baydhabo weli haasin gudbii doongne shirkii guddiga amniga qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya oo horey in iclaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo qoobsoomo lahay geeko oo taariikhda ee totob-isiyeedka bili sagaalaad lamada kun iyo labaatii kowda iyo reedlanddhiki haddaba meeshani in reedlanddhiki shirkaas oo baaqada ama la qobado doona barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaaraaluku nagada qaar ku mid a shacabka magaalada muqdisho oo walaac ku muuji khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble saasaatowna markaas fikradiyo ku gudbi ee shirka markaas geeka qobsoomo lahaaya cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdulaahi oo labaatan iyo shan jarhay yaa isdeldeli gaar ahaan degmada waaberi ee gobolka banaadir cabdiraxmaan weliba uusu ka mid ahay dhallinyarada sharqaanayaasha ee ka shaqayso magaalada muqdisho ku nool welibana markaas gaareh ee uusan ka shaqaysaa isgooska dabka barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaalal ku nagada sababto shaantii isdeldelaadiis barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaaraallo ku nagada eedan kuxumo inaysan ilifaham u waytan sidaan fadaayo codkiina markaasi aamin u waytan kursiga mafadaana ina markaasan ka shaqaysada weli saasayti eray musharax daaha muxdiin oo nagadi musharax markaas tanaasuli doorashada markaas geega ku dhiiday hirshabeelle axmed afcadey iyo markaas ku guulaystay mid ku mid ee kuraasta aqalka sare ee maamulka hirshabeelle oo mardhowla ku doorday magaalada jawhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaa raallo ku nagada cabdinuur ibraahim nuur oo ku mid ahay musharaxiinta n dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan sanatar kutirsa aqalka sare iyo weliba shaaciyey in magaalada jawhar yooha ku tabeen kureed markii dillankahanjabi barnaamijkaasiin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaa raalli ku nagada cabdinuur ibraahim nuur oo shirjaraadka qobday magaalada muqdisho iyo hadeeran brofesor maxmuud axmed weliba wuuse ku hadlay kiiska ikraan tahliil ikraan tahliil dhimatay haddii ay dhimatay miishe oke ay dili maylan dili weliba waa su'aalanyo isweydiiyaan dhammaan bulshada soomaaliyeed welibana markaasayti ayaa su'aalayn markaas jawaabooyin lanwaasinya weliba saasayti aray brofesor maxmuud axmed barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaa raalli ku nagada qodobadaas iyo qodobadii kale hanay kordhaya barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo dhegaystayaal haminimadaasiin gudbii doona anooe maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiiro ee barnaamijkaasin saari wandisinguludara sii doonaa nuur kalsoon ee farsameehaya dhugunsooka barnaamijka dhinigu dhegaystayaal ha ka dhowaada mar kaliyo barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysyada ee idaacadda raadiyaha baydhabo waayahay dhegaystayaal idaacadda raadiyaha baydhowna oo dhugunsahayta muujada dst sagaal dhibic shan warya ola sii gudagalaan ee qodobadan ku horeeya barnaamijka dabagalka wararka ee wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaran weliba geeka xafiista ee ka qaabilay guddiga xaqiijinta bilaante ee markaasayti boqolkiiba soddon ee qoondada haweenka boqolkiiba soddon ee golayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynaha weliba markaasi guddigiio markaasi kuwad hadleena xaqiijinta qoondada haweenka boqolkiiba soddon ee golayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya sidi ku mid ah guddiga xaqiijinta qoondada bilaanta boqolkiiba soddon ee golayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya oo madaxweynaha kulanka la qaadi iyo ku warbiyey kulan shukureed
wayba anaa guddigii laxandariyay meyraraaya qoondadii haweenka ata meyraraaya ku qeyb galay koonfur galbeed maamooyinkii meylaraayos habahi eed iyo eed mayba kulmo badan a suubini way suubinay guddoomiyaha iyo iyo iyo iyo dhallinyari walbadan iyo haweenkiiba walbadan aragnay madaxweynihii aan kooyni si sharaf leh anin dhowaayo wala inta meel raayose boqolkii soddonkii ku badan in halaanga iyo meel raajiilan ari safaylah anin dhowaayo madaxweynaha eed iyo eed aan kama hasanyi waan wal unku filadaanigu insha allah hatana meel raayan ololeyaan markastana inti noolan ololeyaan haquuqda gabro intiyo halaan gaarhaan mayb wah ini maylaraayso gabro naftiyo is dhiirigelyaana in sheegana maylana gabdhow mayb waa madaxweynaha adikilladii adii dhali malaaga ka dhali waana dhalati waana mayrayan dhaxdi mayb waan obsateen dhiirigelinta maylaraay usa un wadno kumad ata mayb noo ballan qaaday madaxweynahan ini garab igaashan nisiyaw markastana odayaalka la hadalana wayna leeyna ini gabroojo taxigeliyaayaan ee dhammaantiyo gabdho soomaaliyeed meel kasoo roog weylana mayraa gacmo osaysada odkiina bannaanka sheen waxaadda wayba roogna madaxtooyada oo uuna aragnay mararaayso madaxweynaha koonfur galbeed master cabdicasiis oonii ballan qaaday in oona hay habraaca sidii iyo insaxiixin oo habraacay sidii lanqori iyo yunfulii doonan koonfur galbeed hoobiyo oyin unayna meel raayusa si oo saxa inay la shaqeey doonan haddii ilaaheer insha allah haddaan ka hadlo shaqada aan u imid waxay tahay maanta inaan ogaado la hadlo gudoomiyaha gobolka la hadlo gudoomiyaha haweenka mar isla markaasna ah gabdhaha samadoomada noogu jirto marwoomo maraayo aniga iyo waxaan ahayn shariifo cadoow waxaan labadeen u soo baxno inta usoo aadna maxay tahay waa dalkeennii waa dadkeennii waa dhulkeennii in aan maanta ka soo saarno dad fiicanoo awood leh oo waxtar leh inay soo baxaan saas daraaddeed aan waxaan rabnaa habraaci oo madaxweynaheenna uu ku jiro saxiixayaasha oo runta in laga sheega ay tahay in madaxweynaha uu maxaa tiradaa nacabray uu yidhi maxaa tiradaa ballanka aan qaaday waa fulinayaa wax alle waxaa reerkan waa idin fulinayaa annagoo rabna inay doorashada ku dhacdo si cadcadi ah iyo nabad ah aysan noqon tii lix iyo tobanka saas daraaddeed waxaan rabnaa bulshada soomaaliya inaan u sheegno inay ku kalsoonaadaan madaxweynayaasha maxaa tirada isteedyada joogo waxaad ogaataan maanta doorashada waxa yaroo xamar ka socdo yuusan dib noo dhigin waxaa ogaataan briministerka allahasi wuxuu sameeyey habraac uu la saxiixday waxaa tiradaa ee shanta maamul goboleed sidaas daraaddeed aan maanta waxay socotaa habraac iyo diyaar noo ah guddiga aqalka saroo diyaar noo ah annaga haddaan naha koonfur galbeed waxaa diyaar noo ahoo kaleet waxay tahay wax alla waxay tasiilaad ahaa maanta waxaan ka soo qayb galay shirki gabdhaha amniga ilaalinaha boliiska ahaa aadan ugu farxa gabdho soomaaliyeed oo yaryar oo diyaar u ahayn dadkooda dalkooda daafacaan gabdhaha soomaaliyeed kalsooni ha qabaano ha ku qabaano cidda ay ka soo jeedaan ha ku qabaano maxaa tirada dadkeeda ha ku qabaano maxaa tirada madaxweynaha ay ka soo jeedaan shanta madaxweyne waa noo ogolaadeen maamul goboleedyada ah madaxweynaheena u sarreeyna marka horeba sharcigaas fasaxay oo noo ogolaaday marka gabdha kalsoonidaas ha timaado annagana waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeya shaqada inaan bilaawno waana noo bilaabanaysa annaga amar waxaan ka sugayna madaxweynaha inuu yidhaa hore u socdo horaan u soconnaa marka fiid iyo siid iyo kulli waxaan isla qaban karnaa isla qabanaynaa iyadoo mid kastaba ka duulaya habraaca qoraalka oo yaallo ay saxiixeen aad iyo aad u mahadsantihi
waayahay dhegeystayaal weli ku guda jirna barnaamijka dabagalka wararkii waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo dhegeystayaal qodob kale nihiga weliba uuseyaa wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dubashiisda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka qorsheynta iyo weliba wasiirka dhalinyarada weliba ay ku qeyb galeen xaflad la kasaacaya furitaanka jaamacadda horseed qeybtiya baydhabo weliba wasiirada markaasi bogaadiyeenaa in jaamacadda horseed markaasi ku midnagda jaamacado kayaala magaalada baydhabo qaar ku mid ah xubnaha jaamacadda iyo onkureeng meleseti ku hadleen
bacdisalaam wakhtigaan nahayo waxaan ka cudur daaranaynaa anoo ku hadlaya magaca jaamacadda caalamiga ee horseyd international university xilliga aan bilaaweyno sidaas daraaddeed insha allah soo gagaabin doonaa ahmiyadda ugu weyn waxaa weyaan ee aan halkan isugu nimid maanta in jaamacadda aan u furno farac qaybta masterka ah iyo undergraduatekaba labadaba oo taasoo ahayd baahi loo qabay deegaankan u qabeen jaamacadda caalamiga ee horseed international university saad ogsoontihiin waa jaamacadda ugu wanaagsan masterka soomaaliya gebi ahaan marka laga hadlayo ma ahan mid xayeysiina mid xaqiiqa weyaan aada ogaan kartaan insha allah haddii unayna midooga iskuulada nidaamiga degmada baydhawona hadhowaayana waana ka faraxsanna insha allahu tacaala inahaneenka beerta jaamacadaas insha allahu tacaala mayna rajeyna wada shaqayn fayle inayna dhexmarto meelyaha ka koobaheeda macquul wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu hirgeliseen waxaan rajaynaa inaad xudurka hirgelin doontaan iyo baraawo koonfur galbeed intay ka kooban tahay dhan in magaalooyinkeeda la geen doono jaamacadaha iyo qeybahooda kala duwan mastarka iyo baashkaba waa idiin mahad celinaynaa sidoo kale waxaa u mahad celinaya mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee dhallinyarada ah ee madaxda ah oo runtii mar walba dadaal ugu jira siday magaalada horumar u gaari lahayd wayba ka faraxsannaa nii aanay kala qayb galaan munaasabadan oo ah furitaan jaamacadda horseed faracshe ee magaalada baydhabo laka furahaye anihanay kala qayb galan isigu etiin baadi waxbarashada iyo maamulkii degmada wasiirada iyo ururada haweenkii dhallinyaradaba iyadanka faraxsana inaanay kala qayb galan wakhtigii qaaliga na siinaan oo munaasabadninka qayb galan runtii ujeedadanka muhiimsan wal sheegay waybuahaa farac malaraayni jaamacadda koonfurta magaalada jaamacadda horseed santar shan kuwiin xamaru ilaa tuman iyo dhowr sano baa xamara ka shaqeeyaani markii beeskii una ninhagaagii dhisnay yaway baa ka talagalnay inyoonay meel magaalada ku baxsan anii kasuubina farac miilinkoreyto oo una hadda kasuubini waynaga tahay magaalada baydhabo sidoo kale waa dhiirigelinayaa oo sidaasoo kale ayagana lagu sameeyo introduction oo lagu sameeyo public hearing in lagu sameeyo oo ma arkaysaa kombaysyo kalena ay ka furto jaamacadda oo ardaydan dhakhaatiirta isbitaalka weyn oo sagaal ar dhakhaatiir ah oo halbowlihii oo bulshada ay yihiin ayagoo baydhabo joogaan ardaydaas qofka imtixaan ka qaadi jiray ani waaye anoo jaamacadda wakiil uga ahay runtii taasna aad iyo aada ii farxad gelinaysay runtii jaamacadda horseed waxaan leeyahay aad iyo aada u mahadsantihiin gadoomiyaha iyo gadoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan iyo macalimiinta iyo maamulkeediiba runtii baydhow waa deegaankiini runtii riyadaas goor horay ahayd oo maamulka jaamacadda ee qalbigooda ay ku jirtay maalgelinka samaytana maalgelintan lan samaytan ka munaasabsan waanan ka muhiimsan xaqiiqdii qofkii bana aadan maalgeliyey oo walbara maalgelintaas ku qurux badan mase ku wanaagsan ama ku muhiimsan ma jirta markan waylana iyadan mahadsantiin may rajeey may leedahay baydhabana branjishi hata laka furahay may leena hadhawaada way rajaydoona reer koonfur galbeed guud ahaan maadaama caasimadii kumeel gaarka eta anigan fursadaas ku faa'iidaysis doonaan maynka baaqay saaxiibada iyo wasiirada kale iyo xildhibaanada intaa dhiman de fursada weli banaanta weli wala siinsii dhaweeyey markan way rajey insha allahu tacaala dhammaantiin ini wada horseed la nagala doono mardhow haddii ilahi raallaka
dhallinyarada waxbaratay ee dugsiyada sare dhammeeyey jaamacadaha heerka koowaadna dhammeeyey inay mastarkii magaalada baydhabo loogu keeno waa wax weyn adduunyadana waxay maanta ku tartamaysa waa cilmigaas wa haddaadan waxba garanaynin geel badanaan leeyahay beer weynaan leeyahay waxba kama tarta dunida hadda intaa keliya kuma fil ee dunidii waxay ku tartamaysaa maxaa taqaanaa adig bulshadaada maxay garanaysaa aqoontaas ayaa meel walba kuu furayso taas ayaa mar badan kalifto dad oo aqoontooda sarrayso waayo aragnimadooda sarrayso dadniman ay ku jirto karti inay ku haraan keliya hal sano mise laba sano oo master aysan haysan marka waxayna fursaddan inaad ka faa'iidaysatiin laga maarmaan ay tahay ma sahlana in gurigaada lagugu keeno waxbarasho caalami ah adigoo shaqaysanaayo in aad heli karto qayb ka mida wakhtigaada inaad waxbarasho heshid ama adigoo fursad kale ama daruuf kaa celin lahayd inaad meel kale aadid in gurigaada lagu keeno waxbarasho haddana aan aaminsanahay tayadeeda inay wanaagsan tahay oo qiimana qiimo macquula aad ku helaysid waxaa dareemi kara keliya dadka fursadaas aanan helin hadda ka hor oon hamigaasna ku jiray oo soo xirey waxbarashadu waa loo xirayn jiray awal
waayahay dhegaystayaal weli ku guda jirna barnaamijka dabagalka wararkii oo waraysada idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaala qodobka kale higa weli uu seeyaa afhayeenka madaxtooyda soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi weliba sheegay inuusa baaqday kulankii golaha ammaanka oo markaasayti gee kale filaya inay markaasi qoobsooma magaalada muqdisho inkastoo markaas lancaddana sababta baaqashada haddana waliba lambadii ahaye in markaas in badan yeeta hakadkii galay safarkii shalay ee muqdisho ku kooy lahay taliyihii hore ee nabad sugidda fahad yaasiin madaxtooyada soomaaliya weliba ay sheegtay in gadaal haka sheego doonta wakhtiga markaas loo qabdo doono shirkaas shirkan weliba horey aan ku qeyb galana wasiirka amniga iyo weliba ra-iisul wasaare roble oo markaas lamadiiba qeyb ku hayay golaha amniga qaranka khilaafka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba ra-isul wasaare roble weliba aragti shaldubun ku dhiibidaya qaar kumid a shacabka magaalada muqdisho yoona baaqi shaldubun andari madaxda
bismillaahi raxmaan raxiim horta wax laga xumaado waayo meesha dalku marayo khilaafka ka taagan madaxda sare ee dalka waxaan rajaynaynaa in maaragtay wax bositiifa ka soo baxaan haddii laga hadlo dhibaatadu doorashada ku keeni karo hadda meeshan waa madaxii dowladda waa madax dowladdana isagaa haga wax walba oo dalka raba in laga qabto doorashadana halkaasay ka socotaa xafiiska prime ministerkay ka socotaay oo wakiilashadeeda iyo mas-uuliyaddeeda qaabilsan waxaa iska muuqata uun in dibudhac uu ka imaanayo doorasho markeeda la samaynayana waxay u baahan tahay kondishinno ama xaalado loo baahan yahay inay diyaarsan yihiin in madaxa siyaasadda uu mid yahay in guddiga siyaasadda uu ka hashadaal qaato qaabka u qaabgeli lahaa maamul goboleedyada ayagana inay waxaas oo dhan wax ka og yihiin meeshii oo dhan hadda waxaad mooddaa maadaama sideedaba jidhka hadduu madaxa xanuunsan yahay boodhiga intiisa kale wuu dhacaa soo maha marka nadiif ma ahaan karo marka doorashada waa wax macquula oo loo jeeda inay dib u dhacayso arrintan daraaddeed marka taasaan ka qabaa shacabka aaday u walaacsan yihiin sababtoo ah dowladda waxaa la soo maray ilaa ay labada kun iyo hadda wixii ka dhexeeya ayaa la soo dhisayey oo maalinba meel la soo luudayey hadda waxaa un loo baahnaa in hore loo socda in dib loo laabto oo xogaay xeerkan la gaadha aaday uga xun yihiin waana walaac meel walba oo qof soomaaliya gudaha iyo dibidda uu qabo in wixii la soo dhoodhoobayay intaasay tahay xoogaha fidne iyo buuquu soo dhex galo waxay la tahay arrinta maalmahan socotay oo labada oday u dhexayso ama labada xafiis in ay saamayn weyn ku yeelanayso xagga amniga xagga doorashada waayo ulunin dheeray dhufataa haddii madaxdii dalka ay iskhilaafto dabcan geedu socodku inuu micnaha xoogaha cilladoobayo waa iska muuqataa waa ina qof kasta oo aqli lena waa dareemi kartaa marka waxay ila tahay dabcan in caqligu shadeeyo dalka loo turo oo madaxdu ay xoogaa wixii laga sugaayey ayna shacabka ayna micnaha ayna dhigin hal bacad lagu dhis ayna ka dhigin oo shacabka ayna niya jibin waa mahadsantihiin waana waxaan leeyahay madaxdu ha isku tanaasulaanoo si nabad ku jirto annaga horta aragtadeena waxaan dhihi lahayn inay isqabsi horta maanta waa laga fiican yahay in doorashada horta la isku tanaasulo oo wax laisku qabto oo bulshaweynta loo fiiriyo oo maanta inay waddanka ay horumariyaan ayaa laga baahan yahay inay maanta ay isqabsadaan oo ayaga maanta inay waddanka ay isku haystaan oo marba meelkooda hadalkooda laga muujiyo marna yeeli mayno annanka bulshada ah waxaan leeyahay marka inay isku tanaasulaan oo maanta maxamed cabdulaahi farmaajo ugu sareeyo oo ku soo xigo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan dhihi lahayn marka inay isku tanaasulaan oo shacabka maanta inay u daneeyaan dalkana u daneeyaan shacabkana ay u daneeyaan ayaan rabnaa labadii xafiis ee laga arriminayay talada waddanka inay mataqaana waxay ahayd ay iska hor imaadaan ama ay konfalakti ka dhaca waxaa waaye dhibaatooyinka waddanka sii fogeynaya ay ka mid tahay saamaynta ay yeelanaysa waxaa waaye doorasho inaysan dhicin doorasho inaysan dhicinna waxaa saamaynteedana waxaa ka dhalan karo in xasila mataqaana xasilooni siyaasadeed mataqaana ama xasilooni amni aysan dhicin marka waddankana dee wuu sii fogaanaya ama cabsida laga qabo mataqaana waxay ahayd dowladnimada ama wixii mataqaana kow iyo labaatan sano ku dhawaad doorashadii carto wixii ka dambeeyey wixii la soo dhisaya meesha ka baxayo marka insha allah waxaan rajaynaynaa in mataqaana la isku tanaasulo si waddankan uu hore ugu sii socdo maxaa yeelay dee waddankan dhibaatooyin badan laga soo maray hadda meesha uu taagan yahay haddaan laga sii wadin oo gadaal loo celiyana dee kolley waxaan u malaynayaa mataqaana inay ka dhici doonto tii sagaashan iyo kowdii taasna dalka uma fiicno annaga dad iska masaakiinaan iska shacbaan nahay marka waddanka dadka joogana waxaa waaye dee in mataqaana nabadda iyo xasiloonida meel walbana mataqaana ganacsatada shacabka caadiga ardayda wax barato waxa u fiican in mataqaana ay nabad ahaato doorashana la galo afartii sanana qof qaato hadday ay dhammaataana afarta kalena qof qaato shirkaas golaha amniga qaranka ma qabsoomi karo sababtoo ah taliyii hore ee mister fahad yaasiin ayaa dib loogu celiyey turkiga taas oo uu hayay xogteeda iyo informationka ku saabsan gabadhaas markaa sidaa daraaddeed ma qabsoomi karo iyadoo uu ka maqan yahay xubintii xogta ikraan tahliil haysay uu ka maqan yahay markaa sidaa daraaddeed jirkaasi inuusan qabsoomayn ayay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal u badan tahay marka annaga haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed waxaanu rajaynaynaa nabad iyo isu tanaasul iyo isfahm inuu ka dhex dhasho madaxda dalka gabadhaana xaqeeda loo raadiyo doorasho la aado siyaasadda laga dhex saaro loona daayo garsoorka ikraan tahliil barnaamijkeeda iyo xogteeda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble inay heshiiyaan oo dadka shacabkaana u turaan ayaan rajaynaynaa saan jecelnahay haa waa loo heli karaa haddii xogta ay sida saxda ah ugu macquulsan u soo bandhigaan sababtoo ah kiiska waxay ku soo dhex darayaan arrimo siyaasadeed haddii sida saxda ah loo wajaho gabadhaas arrinteeda si saxa ayaa cadaalad loogu heli karaa haddii dhan walba ay ka timaado daacadnimo waa loo heli karaa horta runtii wallaahi waxaa laga yaabaa horta shirka inuu qabsoomina waa laga yaabaa inuusan qabsoominna waa laga yaabaa laakiin ani ra'yi ahaanteeda waxaan is leeyahay baabiina madaxweynaha uu ku baaqay shirkaas inuu qabsoomi doono because waxaa la sugaya hadalka madaxweynaha mar hadduu asiga ku baaqayna inuu qabsoomi doono ila tahan ahaanteeda wallaahi ma u malaynaya cadaalad in laga heli doono because kiisas badan oo hore u dhacayba wax waa laga qaban waayo kanna waxaan is leeyahay waxaa laga yaabaa in dadka lagu marna hawaawinaayo oo la dhihi karo oo keliya inay tahay bis dadka in lagu madadaaliyo mana isdhihi kara runtii wax qabsoomi karo aa meesha ka soo bixi doono
haddaa aragtideeda ka dhibto ayadoo dalka faadyaas inuu kumaqan yahay laga yaabo inuu imaaday khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma ahan inuu qabsoomo shirkan jira shirka u dhexeeya golaha amniga sababtoo ah dalka uu ku maqan yahay ninkii faadyasin uu dilka lagu eedeynayey oo dilka ikraan taaliil arrinta ikraan taaliil ani ahaan marka ma ahan inuu qabsoomi doono arrintaas gebi ahaanteedaba in ra-iisul wasaaraha gacanta uu ku dhigo halka farmaajo uu arrinta uu dadaboolayo ma fiicna farmaajo inuu arrinta daboolo ikraan taaliil cadaalada u baahan tahay ra-iisul wasaarahan waxaa fiican inuu gacantiisa ku qabto arrintaasi
waayahay dhegeystayaal oli ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararkii oo wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo dhegeystayaal qodob kale nihiga weliba useeya cabdiraxmaan cabdulaahi oo labaatan iyo shan jarhaay welibaa iska deldelay xaruntiis goobtis shaqo oo markaas ka taalay degmada waaberi ee gobolka banaadir cabdiraxmaan weliba uu sukumay tahay dhalinyarada markaas sharqaanka ka shaqeysaas ee ku nool gaar ahaan iskoosga dabka weliba markaas la sheegay inuu isdeldeli markii qoys ay ku war helenna markii la jibiyey xarunta markaas iska deldeli ee markaas hayti sharqaantiis weli laka dhexlay ertis warqad ku qoranta inuu markaas uus dhali lama ciyaal oo markaas uus xaas le-iya ilaa hadda ma og sababto shanti balse waliba la sheegay inay isdeldelaadis shanti oo arrimo family dartiya qaar ku mid a ehlada cabdiraxmaan iyo weliba saaxiibo markaas dhow oo markaas uus lahaay iyo weliba ku hadlayna isdeldelaadan
marka dukaankeen saa ku jibinay marka arrintaanaan la kulan aad naxdinta u leh wallaahi kulley warqadda warqadda war badan kumaba qornaynba ani laba gabdhood aan dhalaa jirto oo roodi iyo waxsaasa la yidhaahdo halala socda bas wallaahi waa gan kulley waxaan hadda warkaan ma maqlayn arrin familia la sheegayaa dee in la qasbay xataa la deldelay oo si bareeshara la saaray xataa aad uma garan karno oo wax waa la samayn karaa moogtaa laftarkeeda inkastoo dukaanka hoos uga xidhna in furaha laga koobisto iska suuragala oo iska ay tahay accident inay tahan waa macquul allahu aclam laakiin anaga warqadda warqaddaasna waa arrin waan qoraalka fartiisana waa ahay waana arrin mucjisaa wax xag rabbaani ka timid wax kaloo ka sheegi kara ma laha laakiin ilaahay asaga jannad fardows allah ugu bishaareey insha allah ilaahayna waxaan ka tuuganayna tanoo kale xaafadayna ku soo noqon mar kale laakiin waa arrin qiiro leh aad iyo aad aa uga naxay aad iyo aadaa uga naxantimaxababa anaga ma haddaa maqlaynaabo maba oginbo laakiin aad iyo aadaa uga naxa wallaahi saan ku soo baxa xataa ma aqaan aniga ma arkin waayahan iidiya dharka tasha iigu dambaysa sidii wixii ka dambeeya ma arkin laakiin aad iyo anoo xaafadda la deganaaba gurigaba ka soo bixinbo cabdiraxmaan nin wanaagsan oo zaciima oo boqolaal qof oo haween leh oo carruur leh oo dhallinyaro leh oo odayaal leh oo mas-uuliyiin leh oo culamo leh nin qancinayay oo anigaygan aan markhaati adduun iyo aakhiro ilaahay hortiisa ka caddaynaa inuu ixtiraamaayey iyo caawinayo qof kasta oo degmadan degganna waa uu caawi jiray waa nin fiican oo dareen aan ku cabiri kara ma laha waxaan leeyahay eh, nin aabba oo carruur la waaye Ah, ah, waxaa lay sheegaa eh, problem family inuu yahay aniga miihi investigation laakiin waxaan rajaynaynaa hay-adaha u qaybsan inay baari doonaan waxaa si jiro waxyaabo la dhex maraayo oo ah problem asaga qofka gaar u ahaa inuu ahaayaan aaminsannahay waxaan leeyahay mar labaad cabdiraxmaan nin wanaagsan oo zaciima oo cid walbaa qaadala qof kasta oo dadkan idinku hareeraysan ama xaafaddan deggan waa qaadala'yahay hadduu mas-uul yahay hadduu yahay nin caadi hadduu culamo yahay hadduu haween yahay qofna ma qaadan karo dhacdadan dhacday waxaan leeyahay eh, eh, mar labaad eh, waxaan rajaynaa inaysan mar dambe ku dhicin qof sidiisoo kaleoo la jecel yahay inaysan waxaan ku dhicin
saaxiib yaalaal hamiin fayla meloobar ogtan iyo solban nirdarartanba n qodobka la higo ee barnaamijkuna ka qaadan ilbowsea eedan kuxuma inaysan ilifaham waaytan sida ana fadaaya codkiina markaasi aamin waaytan kursigan aan ma fadaana inaan ka shaqaysada walisaasayt eray n musharax daha muxdiin oo markaas kumid tahay senatarada markaas la filaaya markaas doorashada markaasaytii kadhida geeka n balse tartamadiis markaasayti isu go-aansi markaas inuu isu tanaasula
dhammaan mad- sharafta xildhibaanada- xildhibaanada sharafta leh dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, halkan wax kale uma soo istaagin een, inaa hadal kooban oo gaaban aan idhaahdo Een, doorashadan maantay codkeeda uu ahaa waxay ahayd doorasho aan runtii wakhti dheer iyo a- aan soo waday juhdi fara badan dadaal fara badan aan geliyey Een, maantana halkan ay ku soo idlaatay Ee, laakiin anugu rajadaydii hamigaygii iyo waxaan hiigsanaya halkan kuma eka Een, baarlamaanka sharafta leh een, runtii een, waa waxaan dareensanahay inaad codkiinnii aada ugu aamini weyseen Een, dad kale oo ehel aan nahay oo asxaaba oo aan tartamaynana aa runtii aad isdhaxdeen inay maanta kaa mudan yihiin Een, dib ayaa u naqon doonaa wixii aad iga dhalisheen aan iska soo jaajaafi doonaa howlo kale mar kale wadi doonaa insha allahu tacaala Een, kursigan een, uma soo doonanin inaan ka shaqaysto sida hore in kugu sheegay Een, waxaan u soo doontay in aan wax ugu qabto ama aan ku garab istaago deegaankan iyo dadkiisa oo aan dareensanayo waxyaabo fara badan inay ka kala daadsan yihiin Een, laakiin nasiib darro een, waxaan u arkaa inaa ila fahmi weyseen dee qof kastana garashadiisa iyo iyo aragtidiisana in lagu ixtiraamo waa waxa dadku ku wada nool yihiin qofka ugu horeeya oo taa aaminsanna waa aniga manayna kaaga xumin Een, markaan intaa hadalka ku soo gaabiyo een, waqti dheer aynu sugaaya xilli dambena waa nimid Een, waxyaabaha ugu muhiimsan oo intaa inaan geliyo kursigan inaan soo raadiyo iga keentay saa hore in kugu sheega ma ahayn inaan wax ka raadsado waxay ahayd inaan isbeddel sameeyo Een, waxaana ka codsanaya oo inaka rajaynayaa maadaama waktigaas iyo codkii aa ina ka codsaday aniga dhinacayga uu soo aadi waayey inaa hore u socotaan isbeddelkana u codaysaan waana mahadsantihin
waayahay dhegeystayaal idaacadda raadiyaha baydhon oo dhugunsaaytan muujada dcd sagaal dhibic shan dhegeystayaal war deg dege haddahana deer weliba iyo sheegahayna in jowhar markaasaytii doorashadii hirshabelle ee aqalka sare milisaytii oo ku kadarartay gebi ahaanba lakushaltabi welibana oo kala dooradaay kursiga beela adeerada ee markaasi xawaadleh welibana aan tartamaashan musharax oo markaasaytii koono tanaasuli markii tirinta la dhamaayay oo markaasaytii balse natiijada lanka dhawaaqna weliba markaasay xildhibaano dhirfan iyo surmina microfonka qobseen buuqna iyo furen sabaxanka na hoolka doorashada ku darartay weliba usahaysatan
xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliyaan degenaashada xildhibaanka xildhibaanka waxaan ka codsanaynaa inuu daayo foodada ciidamada xildhibaan walba oo ku dhaqaaqa fal ka dhan ah doorashada iyo degenaanshaheeda waa inay ka saaraan hoolka gudaha xildhibaane dib u laabo xildhibaane xildhibaane isdeji
taasayti weliba haytay buuqii sawaxankii markaasayti laka dhex xargay marqure hoolka ku darartay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee dowlad goboleedka hirshabelle welibana markaasay tili sheegaha in xildhibaano qaar oo dhirfan iyo tatarigeen waraaqihii markaas codeynta hayti sidii muuqata weerdhinto codadka markaas la helay weliba codadka aan ku horeyay cabdiqaadir xanafi oo markaas ee ganacsi reer muqdisho eh welibana markaasay tihigey qayli iyo weliba buuqa ma og sida markaas kursigan la kuweelo doona iyo markaasay tijaara kursi kale oo markaas beel kumid ee beelaha degow hirshabelle markaasayti isna markaas isu buuqali musharaxiintii ku qeyb galaan markaas xamar reed an ka nagaday oo markaas cawasho qaban kursigan waliba nagaday kursigii lamaad oo markaas cawashadii weliba buuqa markaas laga dhali qaarsho waraaqihii markaas codeyntahayna la jeexjeexa dhegeystayaal weli barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo ku guda jarnaa waayahay dhegeystayaal qeyba in ka dambeeyay barnaamijkaasi diirahayne mid kumid a kuraasta aqalka sare ee maamulka hirshabelle oo mardhow laku doorday magaalada jowhar caasimada maamulka hirshabelle kursiga markaasaytii wareegdi inka dambeeyay weliba ka tartamay jenaraal maxamed axmed cafcadey weliba maxamed aamiin oo fartii sana ilaa dhaafi sanatarhay cafcadey weliba ku guuleysay kursigan oo markaas usa kafadheedo afartii sana ee hadararta axmed maxamed cali cafcadey weliba uu sahelay konton ila macod meelo musharaxi la tartamaya ee maxamed aamiin sheekh cismaan usuna horey kursigan kafadh inuu sahelay afarti afar cod afcadey yaa doorashada iskureed hadali welibana markaas us eray
العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد قدونك بارلبانك قدوك رمان بارلبانك هيرشبيلة قدوك دورشوينك هير فدرال يا هير قبل ciidamada qalabka sida saxaafadda iyo dhammaan inta kale ee kasoo qayb gashay halka maanta ay doorashadu ka dhacayso wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan aada iyo aada u mahad celinayaa guud baarlamaanka hirshabeelle oo ii doortay in aan noqdo sanatar ku medela gobolkan hirshabeelle ama dowlad gobolka hirshabeelle maanta oo ay taariikhdu tahay sideed iyo todobanka bisha sagaalaad laba kun koob iyo labaatanka aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin baarlamaanka sharafta leh adinka iyo guddoonkiinaba waxaan wax yar ka oranayaa ama aan ka dhahaa kursigan waa kursi hirshabeelle ma aha kursi ama jufo ay leedahay ama meel gooniga laga leeyahay wuxuu noqon doonaa insha allahu kursi u shaqeeya wax kasta u qabta maskax u keena aan ka hor imaanin dirtiibada dowlad goboleedka hirshabeelle wuxuu ku shaqayn doonaa maslaxadda iyo danta hirshabeelle ma noqon doono kursi dhibaato ka abuura dowlad goboleedka hirshabeelle dhexdiisa ha noqoto dhinaca siyaasadda ha noqoto dhinac kasta waxaan idiin ballan qaadayaa dhammaantiin heer hirshabeelle baarlamaanka sharafta leh iyo dhammaan inta inta ka soo qayb gashay in aanu kaanan wax khilaafa ama wax qalada aanu kaanan ka keeni doonin ama uusan keeni doonin kursigaani waxaan la shaqayn doonaa gacanna ka sii doonaa ujeeddada iyo mabaadi'da ay waddo dowlad goboleedka hirshabeelle aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin
waayahay dhegaystayaal barnaamijka guud janweli cabdinuur ibraahim nuur oo kumid ahay senatarada aqalka sare weliba shaaciyey in magaalada jowhar iyo markaas haskurooreen kureed markii dilan kahanjabi waa weliba markaas deerana magaalada muqdisho
shirkan jaraa-id wuxuu ku saabsan sida walaalka uu sheegayba arrin la xiriirta kursiga tirsigiisu yahay u h zero seven kaa oo kaa oo ay ku tartamayeen musharaxiin saddex ah aniga oo cabdinuur ibraahim nuur ah iyo walaalkii cismaan axmed macow nin kaloo leeda isagana walaalkii oo la yidhaahdo xasan iidow oo ku magac dheer koba waxaan rabaa inaan shirka jaraacid aan halkaan ka akriyo ku guddiga hor ku guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle ku guddiga doorashooyinka heer federaal fiid guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo mas-uul ka ah doorashooyinka dalka og muxuu ahay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka hirshabeelle howlgalka kaalmaynta qaramadooda ee soomaaliya unsom ujeedo is-hortaag agajuglayn iyo garab istaag musharax gaar ah annagoo kale ah musharax senator cusmaan axmed macow oo kursiga horey ugu fadhiyey iyo musharax iyo anigoo ah musharax cabdinuur ibraahim nuur waxaan caddaynaynaa inta ay warqaddani qusayso in shacabka soomaaliyeed in kursiga tirisigiisu yahay u h zero seven ee aqalka sare inay isu diiwaangeliyeen saddex musharax oo kale ah senator cusmaan axmed macow anigoo cabdinuur ibraahim nuur iyo walaalkii xasan iidow maxamed kobac kumaga dheer markaan aragnay qodobka labayo labaatanaad dastuurka dalka ee qeexayo xaqa muwaadinka ee ka qaybgalka siyaasadda markaan la kulannay cagajugulayn iyo handadaad nooga timid guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle mahad xasan cusmaan iyo rag uu soo diray oo u ololayn toos ah u samaynayo musharax xasan iidow maxamed asigoo adeegsanaya magaca madaxweynaha hirshabeelle markaan ogaanay in guddoomiye ku-xigeenka labaad mahad xasan cusmaan oo si toos ah hanjabaad micnaheedu yahay dil iyo qalqal gelin amni uu nagula kacay isaga oo sheeganaya inuu garab ka haysto madaxweynaha hirshabeelle waxaanan soo jeedinaynaa baaq number one maadaama nafteennii loo soo dhigtay oo hanjabaad toos ah noo timid waxaan waxaan ku qasbanaanay inaan maanta diyaaradda qaas ah ka soo qaadana degmada jowhar si muxuu ahay amnigeenna iyo lafaheenna u nabad galaan number labo waxaan codsanaynaa in baaritaan lagu sameeyo cabashada aan soo gudbinay kadib aan cadaalad kadibna cadaalad aan helno taas oo noqon karta oo keliya tartan furan oo kursigan la geliyo si la mid ah qoraasta kale ee doorashooyinka la qabtay in doorashada kursigan aan la qaban inta inta aan ka helayno cid kale oo noo damaanad qaadi karta ammaankeenna iyo si cadaalad ah loo qabanayo doorashada kursigaas ololaha kursigaas waxaan ku jirnay aniga iyo saaxiibadeeda kaleentab ah muddo ku dhow sanad ama ka badan waxaana nooga baxay waqti badan waqti badan ayaa nagaga baxay haddii la qabto tartan aan qayb ka ahayn oo aan ku qanacsaneen garsoorkiisa ama ama qof la iska siiyo wixii ka dhashaa waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya madaxweynaha hirshabeelle waxaan ra-iisul wasaaraha iyo guddiyada kala duwan ee doorashooyinka ee arrintan qosayso iyo beesha caalamka ka codsanaynaa in ay arrintan soo dhex galaan xaqiijiyaanna in tartan furan loo galo kursigan waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe inuu soo dhex galo arrinkan caddeeya in magaciisa nalagu caddeeya in magaciisa nalagu dulminayo aysan sax ahayn
waayahay dhegaystayaal guud la-aan weli antaa ka gabogayay barnaamijkii dabagalka wararkii oo wareysyada idaacad raadiha baydhabo sinsaari waan disin guldiraysaan oo maxamed abdiraxmaan jiiro ee wali farsamey nuur kalsooni kamaasinti dhugunsowka wararka iyo barnaamijyada kubahow idaacadda raadiha baydhabo dhegaystayaal barnaamijkan barnaamij limada aan tiladan ku kulmaan siyaasiyo nabadgelya weliba heesta booliska